Xaalado biyo yari oo aad u daran ayaa ka jira deegaanka Doobe ee duleedka magaalada Beledweyne. Dadka iyo adduunyada ku nool deegaanka ayaa biyo ka hela meelo fog iyadoo qiimo lacageedu aad u badan lagu keeno. Qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka Doobe ayaa codsaday in laga caawiyo helidda biyo nadiif ah.
Waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka Doobe. Waxaa ka jira deegaanka Doobe roobabka hadda xilliga ay curteen wax roob ah kama curan. Ceel ma lahan. Biyo ma jiraan. Awal waxay lahaan jireen baca iyo barkado iyo waxbay lahaan jireen. Waxay gaareen wax barkada inaan biyo ku hareen. Bacna ayna ku jirin. Hadda xalayto waa shirnay. Waxaan keennay hal booyada oo ka dhaxaysa siddeetan qoys oo la yidhi ciddiiba toba- labaatan le biyaha ka soo dhaansatay. Waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka wasaaradda biyaha ilaahay baa wax maarayn karee in ay naga maarayso ay weliba isugu keena dhabar jibiso xagga biyaha xaggaasna laga caawiyaan ka codsanaynaa wasaaradda biyaha ee dad xoola dhaqataa iyo dad deegaana iyo dad agooma inta ka dhexaysa way dee- waa- deegaanka way ku jiraan laakiin waxaa haysa macluul biyo la-aaneed haysa in laga soo gaaro oo dowladda hirshabeelle naga saacido oo wasaaradda biyaha ay naga saacido intaasaan codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi ka mid ahay odayaasha deegaanka dhoobe waxaa weeye deegaanka baahi fara badan baa ka jirta baahidaasu waa biyolaan biyolaantaasu sanadkii la soo maray wax rooba kama di'in haddana waxaan maraynaa sanadkii labaad sanadkii labaadaan maraynaa intaas waxaan ku jirnay booyad shakhsiyan anigu waxaa marayaa sagaal booyadood waana u tabar waayey dad badan oo agoommo ah ayaa joogo dad badan oo danyar ayaa joogo dad xoolole ayaa joogo xoolihii dadkii waa mataqaanaa waa wada ooman yihiin waa haddii ilaahay ilaa caqabadaasaa ka jirta ilaahay xaggiisaan khayr ka sugaynaa waxaan hay-adaha samafalka ka codsanaynaa inay dhibaatada naga soo gaaraan ay biyo noo shubaan ee weecelo naloo qodo oo wixii macluumaadoo dadkaas lagu lagu noolayn karo ay nala soo gaaraan assalaamu calaykum bismillahi raxmaani raxiim waxaa ka mid ahay dadka deegaanka dhoobe biilaan fara badanaan hayso magacaheeda wasaaradda biyaha waxaa ka codsanaynaa inay nala soo gaarta biyo sanadkan roobabku way nagu yaryihiin biilaan fara badanaa ka jirta meesha ceel ma qabno magacaheeda wasaaradda biyaha waxaa ka codsanaynaa inay si deg dega biyo nooga soo gaarsiiyaan